iyadoo ay weli socdaan banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacaya dalka masar ayaa waxaa goor dhudugniin soo saaray ciidamada qalabka sida kaasoo ay ku doonayaan in afartan iyo sideed saacadood gudahood lagu xaliyo xasaradaha taagan shan iyo toban qof ayaa ku geeriyootay in ka badan toddoba boqol oo qofna waa ay ku dhaawacmeen iska hor imaadyada u dhexeeya mucaaradka iyo taageerayaasha madaxweyne mursi oo galay maalintii labaad qadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyaha v o e da ee magaalada qaahira xuseen saxnuune xuseen bal waxaad faahfaahin naga siisaa bayaanka ciidamada milatariga ee dalkaasi ay soo saareen
waad mahadsan tahay falastiin bayaanka ka soo baxay golaha sare ee ciidamada qaladka sida ee dalkani masar ayaa loogu baaqay dhammaan axsaabta siyaasadda ee dalka masar inay maqlaan dalabaadka shacabka masaarida war murtiyeedka ayaa lagu yiri waa in axsaabta iyo kooxaha isku haya siyaasadda dalkani masar ay gaaraan is-afgarad muddo sideed iyo afartan saacadood ah haddii kale ayay yidhaahdeen ciidamada qaladka sida annaga ayaa qorshe maamul u dejinaynaa dalka masar oo ay ka qayb qaadanayaan rugacdaayaasha masaarida iyo weliba dhalinyarada sidoo kale ciidamada milatariga aee masar ayaa bayaankooda ku sheegay in kala qaybsanaanta shacabka masaarida ay waxyeeleynayso amniga qaranka masar taasina waa mas-uuliyadda ciidamada qalabka sida bay ku yiraahdeen bayaankooda bayaanka ciidamada qalabka sida kadib waxaa dalka masar ka bilowday falastiin shirar gaargaar ah oo ay yeelanayaan axsaabta siyaasadda ee masar iyo weliba madaxda sare ee dowladda masaarida al-sayid camir muuse oo isagu kamid ah hogaanka sare ee mucaaradka masaarida ayaa soo dhaweeyey bayaanka milatariga kasoo baxay sidoo kale waxaa soo dhaweeyey xarakada tajarud oo ay ku midaysan yihiin mucaaradka masaarida marka xeeldheerayaasha masaarida ayaa waxa ay leeyihiin ilaa iyo hadda lama oga in is-afgarad ay gaari doonaan axsaabta islaamiga iyo qolyaha mucaaradka iyo waxa uu noqon doono qorshaha maamul oo ay doonayaan ciidamada milatariga in dalka masar ay kusoo rogaan xuseen waxaa la ogsoonyahay in milatariga dalka masar ay yihiin milatari awood badan xushmad iyo ixtiraam badanna wadankaasi looga hayo go-aanka ay hadda gaareen ma wuxuu ka dhigan yahay damac siyaasadeed oo ciidamadu ay ku doonayaan inay dib xukunka ugu soo laabtaan haddii arrintan si deg dega loo xallin waayo sidee u arkayaan dhinacyada iska soo horjeeda iyo shacabkaba
dhab ahaantii waxaa si weyn usoo dhaweeyey shacabka masaarida gaar ahaan qolyaha mucaaradka ee ayagu ku banaanbaxaya fagaaraha weyn ee taxriir laakiin ciidamada qalabka sida dalkani masar taariikh ahaan falastiin marka la fiiriyo waxa weeyaan waa ciidamo ama hay-ad dhexdhexaad ka ah siyaasadda dalka masar laga soo bilaabo kontameeyadii ilaa iyo markii ugu dambeysay labada kun iyo ko iyo tobanka oo xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalka masar al-sayid mubarak ciidamada qalabka sida waxay mar waliba ay u heliyaan shacabka masaarida marka xeeldheerayaasha masaarida waxa ay leeyihiin tani waxa ay ka dhigan tahay mar waliba in in ciidamada qalabka sida ay garab istaagayaan shacabka masaarida waxyaabaha ku qasbaya in ay soo saaraan bayaankan ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay in amniga qaranka masaarida uu khatar ku jiro in shacabka masaarida si weyn ay ugu kala qaybsameen madaxweynenimada ama madaxweynaha dalka masar taageerada loo hayo iyo malaayiin dad gaaraya oo masaari ah in ay kasoo horjeesteen madaxweynaha oo ilaa iyo hadda hortuban ama ku banaanbaxaya fagaarayaasha taxriir iyo weliba agagaarka madaxtooyada masaarida marka xaggee ayay marayaan banaanbaxyadan iyo khasaaraha dhimashada intee ayay la eg tahay ilaa iyo hadda iyo dhaawac
weli banaanbaxyadu falastiin way ka socdaan fagaaraha weyn ee taxriir iyo qeybo kale oo kamid ah dalka masar oo ay dhigayaan mucaaradka masaarida waxa ayna wacad ku mareen inay halkaasi ay sii joogayaan sidoo kale kooxaha islaamiyiinta ee taageersa madaxweyne mursi ayaa iyaguna weli ku banaanbaxaya fagaaraha masjidka raabica alcadawiya bariga magaaladan qaahira xaalada masarna weli aad bay u kacsan tahay sida wasaarada caafimaadka goordhow ay baahisana dad ku dhow labaatan qof ayaa ku geeriyooday rabshadihii ugu dambeeyey shal iyo maanta ka dhacay dalka masar in ka badan todoba boqol oo qofna way ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa la leeyahay waxaa laga baqayaa in rabshadaha ay sii socdaan maadaama mucaaradka ay ku baaqeen in berito ay samaynayaan banaanbaxyo waaweyn oo ay ku dalbanayaan in madaxweyne mursi kursiga masar isaga dego waa mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa waryaheena magaalada qaahira xuseen saxnuune oo qadka telefoonka si toosa ugu jiray